galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin sabti ah lix iyo labaatanka bisha maarso sannadka labada kun laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha dadweynaha magaalada hargeysa oo isu soo baxyo ku soo dhoweeyey madaxweyne muuse bixi oo ka laabtay booqasho uu ku yimid dalkan maraykanka howdhowrutoogaacyoodka maqnayn dabariyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalee naftu jeclaysanaysaan uwd waxaad dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda maraykanka oo dowladdeedu aynu ku wada hadlaynay dalka somalilan wuxuu soo maray waa ogtihiin
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale balse marka hore waxaa intaas oo dhan ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo saacado kadib markii ay ruushku sheegeen in wejigii koowaad ee dagaalka uu ku qaaday ukrain uu inta badan dhammaaday hadda kadibna uu xoogga saari doono gobolka dombas ee xad kale leh ruushka ayaa sabtida maanta ahi ay dagaallo culusi ka bilowdeen meelo ka mid ah magaalooyinka dalkaasi ukrain guddoomiyaha gobolka kiev alexander bavlyuk ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay qabsadeen magaalada slavij oo ah magaalo ku taala xadka belarus halkaas oo deegaan u ah shaqaalaha warshada nucleerka ee sharnobel wuxuu sheegay in ciidamada ay la wareegeen isbitaal islamarkaana ay afduubteen duqii magaalada duqa magaalada go-doonsan ee mariupol vadmin bochenko ayaa isna sheegay in xaaladda magaalada ay weli halis tahay islamarkaana ay wadooyinka ka socdaan dagaallo u dhexeeya ciidamada ruushka iyo kuwa ukrain madaxweynaha ukrain valadimir zeleniski ayaa isna maanta hadal uu ka jeediyey madasha dooxa ee dalka qatar isagoo adeegsanaya muuqaalka fogaan aragga ee internetka ayaa sheegay in burburka ku dhacay magaalada mariupol uu la mid yahay burburkii ba'naa ee ciidamada suuriya iyo ruushka ay u geysteen magaalada xalab ee dalka suuriya intii uu socday dagaalka sukeeye ee suuriya bandow cusub ayaa iyaduna lagu soo rogay magaalada caasimadda ah ee kiyef kaasoo socon doona muddo shan iyo soddon saacadood ah duqa kiyef vitali klitchok ayaa sheegay in bandowga uu bilaaban doono sideedda fiidnimo ee caawa islamarkaana uu dhammaan doono toddobada aroornimo ee isniinta madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in booqasho afar maalin ah oo uu ku joogo yurub uu kusoo gebagabeeyo khudbad uu bulshada caalamka uu ugu gudbin doono fariin midnimo taas oo uu ka jeedin doono magaalada warso ee caasimada dalka poland aqalka cad ayaa maanta sheegay in biden uu khudbadiisa diiradda ku saari doono sidii uu ugu boorin lahaa dowladaha caalamka adduunyo xor ah oo kasoo horjeeda duulaanka ruushka ee ukrain iyo in ay jirto midnimo weyn oo ka dhexaysa dalalka ku horumaray dhaqaalaha si loo joojiyo valadimir putin biden ayaa isla maanta la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain dimitro kuleba iyo wasiirka gaashaandhigga olexi resnikof kulankaasi oo noqday kii ugu horreeyey oo ay si foolka fool ah saraakiil sare oo ukrain ah ay la yeesheen madaxweyne biden tan iyo intii uu bilowday dagaalka ukrain iyo ruushka wuxuu sidoo kale biden uu la kulmi doonaa madaxweynaha poland andrej duda si uu ugala hadlo xaaladda qaxootiga ukrain ee ku sugan poland poland ayaa waxaa gaaray in ka badan laba milyan oo ka mid ah malaayiinta ka qaxday colaadda ukrain isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ee dagaalka kula jira kooxda xuutiga yemen ayaa duqeyn culus sabtidii maanta u geystay caasimada sanca iyo magaalo kale oo istraatiiji ah oo ku taala dhinaca xeebaha badda cas ugu yaraan toddoba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeymaha xalay saqdiya dhexe kadib loo geystay magaalooyinka sanca iyo xudayda oo labaduba ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta duqeymaha ayaa yimid maalin kadib markii ay kooxda xuutiga ee taageerada ka helay iiraan ay gantaalo ku weerareen xarumaha shidaalka laga soo saaray ee magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya jenaraal turki almaliki oo ah afhayeenka isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ayaa sheegay in duqeymaha ay xalay fuliyeen lagu bartilmaameedsaday ee la khatar ku ahaa sacuudiga warbaahinta xuutiyiinta ayaa sheegtay in duqeynta mid ka mid ah isbahaysigu ay la beegsadeen xafiis bixiya adeega caymiska ee sanca halkaasoo ay ku dhinteen toddoba ruux islamarkaana ay ku dhaawacmeen saddex qof oo ay ku jireen dumar iyo caruur dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna galabnimo galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington aan ku bilownay wararka laga helayo degmada dhuusamareeb ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada lagu dilay weerar dhabagal ah saraakiil ku sugan dhuusamareeb ayaa v o eda u sheegay in afar askari lagu dilay weerar ay geysteen maleeshiyada ahlusunna ee ku sugan deegaanka bohol wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa faahfaahintan kasoo diray magaalada gaalkacyo wararka laga helaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa kusoo waramaya in weerar dhabagala oo ka dhacay deegaano hoostaga dhuusamareeb lagu dilay afar askari oo ka tirsan ilaalada madaxtooyada galmudug halka weerarkaana lagu dhaawacay sagaal kale sida saraakiil ciidan ay v o a u xaqiijiyeen weerarka ayaa ahaa dhabagal islamarkaana lagu qaaday gaadiid ciidan oo ilaalada madaxtooyada galmudug ay la socdeen islamarkaana kusii jeeday deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb v o a ayaa ogaatay in weerarka ay geysteen xoogaga ahlu sunna ee ku sugan deegaanka bohol islamarkaana dagaalka kula jira ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ee dabayaaqadii sanadkii tegay kula dagaalamay ee degmada guraceel ee gobolka galgaduud ila madax bannaan ayaa v o a u sheegay in ciidamada galmudug ee weerarka la kulmay ay kusii jeedeen sidii ay usoo galbin lahaayeen xubno ka tirsan ahlu sunna oo sheegtay in ay kasoo goosteen xoogaga ahlu sunna muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa socday soo goosashada xubno sheeganaya inay ka tirsan yihiin xoogaga ahlu sunna kuwa oo isu soo dhiibaya laamaha amniga galmudug ee dhuusamareeb ha yeeshee weerarkii xalay ee dhabagalka ahaa ayaa dhabar jibinaya xubnihii doonaya in ay kasoo goostaan ahlu sunna saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta galmudug ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan weerarkii xalay lagu dilay ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada mana jiraan wax war ah oo ilaa iyo hadda kasoo baxay v o a oo xiriiro kala duwan la sameysay hogaanka ahlu sunna ee ku sugan deegaanka bohol ayaa iyana ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarkii dhabagalka ahaa ee xalay ka dhacay deegaano hoostaga degmada dhuusamareeb dhinaca kale warar v o a ay ka heshay deegaano hoostaga wisil ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay xalay deegaanka ka afduubteen afar ruux oo la sheegay inay ka mid ahaayeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaano u dhexeeya wisil iyo bacaadweyne deegaano u dhexeeya wisil iyo bacaadweyne oo muddo ay ku dagaalamayeen ciidamada galmudug iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa deganaa muddooyinkan ha yeeshee ciidamada daraawiishta galmudug ayaa weli ku sugan wisil hase ahaatee al-shabaab ayaa iyana dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaanadaas waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in afartii ruux ee xalay ay wateen maleeshiyada al-shabaab aan nolol iyo geeri midkoodna lagu haynin cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haatanna hargeysa dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si weyn isugu soo baxay maanta si ay u soo dhoweeyaan wafdigii madaxweynaha somalilan muuse biixi ee muddo safar ugu maqnaa dalkan maraykanka kuwaas oo maanta ku laabtay magaalada hargeysa warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge oo madaxweynaha ka hor ka hadlay fagaaro cusub oo madaarka caalamiga ah ee cigaal ka agdhow halkaasi oo madaxweyne biixi loogu tala galay in bulshada uu kala hadlo ayaa ku tilmaamay safarka madaxweynaha kasakow in dadweynaha somalilan gaar ahaana kuwa ku nool caasimaddu ay isu muujiyeen si ay u soo dhoweeyaan madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweyne dadka ku soo dhoweynayaa waa dad qarankan jamhuuriyadda somalilan jecel oo maanta halkaa iyo cadceeddaa u taagan intaad maqnaydna qalbiga kaala jooga dhawaaqaaga iyo dooda somalilan markaad adduunka geysayna iyagoo halkan jooga madaxweyne ku barbar taagnaa iga iyo wafdigii ku raaciba jamhuuriyadda somalilan iyo shacabkeedaba waxaan ku matelayaa inaan idiin ducayno oo sidaa u yeesheen magaca somalilan ee doodaha adag ugu gasheen qadiyadan iyo dadkan iyo waxay rabaan in madaxweyne idinkana ilaahay idin sii koryeelo oo idin ciseeyo ilaahay subxaana wa tacaala madaxweyne calankan barakaysan ee tawxiidku ku qoran yahay waxaa hubaala inuu burji iyo awood ku siiyo markaad hor fadhiisata adduunka calankanna maalin maalmaha ka mid ah ayuu noqon doonaa mid adduunka laga aqoonsan yahay adna alla waxaan ku weydiinayaa in alla kugu simo soomaalilan oo la aqoonsaday madaxweyne soo dhowow safarkaagu guul buu ahaa intaasi kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa mikrofoonka la wareegay intaan towdhowr intoonka cashaad ka maqnayn gabariyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalana naftu jeclaysanaysaan awod waxaa dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda maraykanka oo dowladdeedu ay ka- aanu ku wada hadlaynay dalka somalilan iyo wixii uu soo maray waa ogtihiin adna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareeneen naga sugayaan maanta wax ikhtilaafoo qura baryayda kuma naaniman waxna sideeda kuma naaniman la taageerada kuma naaniman inta badan lagaa dhisanay ummaddaasi xaq waxaa leeyahay dowladdii qaranka walood baa tiinay ikhtilaaf nagamana ay diidana waxay yidhaahdeen maanta suuqeena horraysa wax walibana wuxuu koob iyo laba iyo tallaabada loo diyaar garoobo howlahaas aan noo damayna waxaanu sa diyaar nahay inaanu wax wal oo labadooda qabsaanba idinla qabsano annagoo karaamo iyo ixtiraam oo isqadarinayna inaanu wadaagno wax walba way ka mid yihiin kow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga beriga iyo baddaba tahay hadday baamushtar tahay hadday tahay aqoon waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo labadooda isqadarinaya inaanu wadgalno oonu hawsheedii bilowno oo aynu qaliga warqo qaadano oo doodiinsi wada tira loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeedhnay inaanu albaabkeedii furno oonu u baahannahay inaanu iskaashanada loo dowloodahay taasaan idiin sidaa oo idinla arkaysin
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhinaca kale tilmaan ka bixiyey xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee senadka iyo koongareeska maraykanka kuwaasi oo dokumentiyo iyo qoraallo kala duwan u gudbiyey dowladda maraykanka walaaleena waxaa goobjoogtiina wada haysaan telefoonada iyo internetka wada haysaan in dowladda maraykanka labadeeda golo baarlamaan senatariska iyo kongareesku ay laba sharci ay u qufurayaan dowladda in deg deg somalilan loola wax loola qabsado oo si weyn loogu dhowaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama farrimo loo diraayo oy dolayaasha maraykanka u dirayaan muddad yar ee aanu joognay in ay arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato u howlgasha somalilan iyadoona cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo kooba iyo albaab inoo furmay ugu dambaynna madaxweyne biixi ayaa sheegay in ixtiraamka bulshada caalamku u haysa somalilan iyo xukuumaddeeduba ay sabab u yihiin dadka somalilan oo guda iyo dibadba dadaal weyn muujiyey fariintii ay qarankana noo dhiibay ee dastuurkuna faray ee qaranku noo madoobay qadiidada gaar siiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimciyada kula- kulamaa ka dhexaysiya maraykanka in maanta intaanu daynay weliba miidiyaha maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla lagaga dhagaystay qaar ka mida dadka hareeraha waddada taagnaa ee soo dhoweynaya madaxweyne biixi iyo wafdigiisa ayaan weydiiyey dareenkooda madaxweynaha salaame waan jecelina askariyada ka dhigaan doonaya magacayguna barwaaqe xasan buraale madaxweynihii qaranka somalilan mudane madaxweyne muuse biixi cabdi waxaanu rajaynaynaa guul dib u noqosho ma jirto
waxaan u nimeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan somalilan mudane muuse bixii cabdi soo dhoweyno macalin cabdinaasir cali cabdilaahi iskuulka laan dugsiga hoose dhexe laanta hawada anna waxaan ahay nagiib cali faarax waxaan meesha ugu nimeeyeen soo dhoweyno madaxweynaha jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi maymuuna ibraahim xasan waxaanu ini guddida iskuulka laanta hawada ayaan ka tirsanahay madaxweynahayga muuse biixi cabdi ayaa soo dhaweynaya walaale ismaaciil muuse cabdi waxaan waxaan u yimi inaan madaxweynehayga soo dhaweeye kawdhe haye wad aragtaa
magacaygu waa siraad jaamaxu jaale waxaan halkan u imi inaan madaxweynahayga ii doonay ictiraafka aan soo dhoweeyo maasha alla tabaaraka allah nabad buu noogu yimi aadan axmed cigaal waxaan u imaa inaan soo dhoweyno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi oo dhammaan ardayda iyo macallimiintiiba diyaar aan ugu hayn laanta hawada waayo dumarkan kale halka taagan baan doonaya qaarkood calanka somalilan ku labisan magacaaga raxmaan xuseen cali waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay naga kusoo dhaweena madaxweynahayagiyo mar laba noo soo laabtay ilaahay idankiisa guul baanu somalilan u rajaynayna soo istaagnay madaxweynahayaga sharaftalaan soo dhaweynaynaa waan ugu hambalyeynayna itiraafkii noo keenana waan safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku tago waddanka maraykanka iyadoo dhinaca kalena safarkani uu ahaa kii ugu muddo dheeraa ee madaxweyne biixi uu somalilan dibadda kaga maqnaado khadar maxamed cakule v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a haatan kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna ku dhowaad konton ruux oo ay ku jirtay xildhibaanad aamine maxamed cabdi oo ka tirsanayd baarlamaankii tobnaad ee soomaaliya ayaa toddobaadkan lagu dilay laba qarax oo ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan halkaas oo ay ka socotay doorashada qaar ka mid a xildhibaanada maamulka hirshabeelle ku batalaya baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qaraxa koowaad oo ahaa qof isa soo miidaamiye ayaa ka dhacay xerada lamagalaay oo doorashada ay ka socoto waxaana lagu bartilmaameydsaday xildhibaanad aamine maxamed oo halkaasi u joogtay inay mar kale u tartanto kursigii ay ku fadhiday iyo dadkii la socday qaraxa labaad oo ahaa gaari walxaha qarxa laga buuxiye ayaa ka dhacay agagaarka cisbitaalka magaalada beledweyne halkaasoo lagu bartilmaameedsaday dadkii ku dhaawacmay qaraxii koowaad iyo kuwii u gurmaday waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac kale oo badan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo maalin kadib qaraxyada ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay u dhaceen iyo khasaarihii ka dhashay isagoo dhinaca kalena ugu baaqay dadka inay digtoonaadaan
magaalada beledweyne waxaa nagu qabsatay musiibo xaqiiqdii inteeda la eg waxaa ku baxay dad indhihii bulshada ahay ayaa ku baaba'ay waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafiya ayaan leenahay naf iyo maal badan ayaa lagu waayay laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday magaalada midka hore wuxuu ahaay qof naftiis ahliga ah ayaa isku duubay ama dhexda ka galay mas-uuliyiin socoto ay ka mid aheeday xildhibaanad aamine maxamed cabdi allah u naxariistee iyo dad kaloo qaaliyahoo la socday intaba meeshii ku naf waayeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay naqdeen dhaawacii markii la qaadayna waxaa la kulmay qarax gaari oo asagana dad badan oo bulshada maaragtay muhiimkeedii oo indheheedii caqligeedii yahay goobo ay ku sugnaayeen iyo waxaa kulmay gaarigii waday dhaawacii ayaa hal meel qaraxaasi iskula qabsayey waxaa baaba'ay oo ku naf waayey dad badan oo ummadda muhiim u ahaay intaba waxay ku naf waayeen goobtii runtii xalay ilaa haddeed waxaan aruurinaynay xogtii la aruurinayay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay in la ogaado ayaan intaas lagu mashquulshanay dad badanaa jiro guryo ay ku dumeen musiiba runtii inteeda la eg ayaa dhacday waxaan leenahay intii dhimatay ilaahay u naxariisto intii dhaawacantana ilaahay caafiya ayaan leenahay inta noola xaqiijiyey inay ku naf waayeen ilaa afartan iyo siddeed qof ayaa noola sheegay inay ku naf waayeen dadka dhaawacmana ilaa boqol iyo sideed qofood inay gaarayaan ayaa noola sheegay dhaawac kala duwana inta dhaawacantana waxaan leenahay ilaahay caafiyo dadka dhaawacaa ee liitana insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo meel kastee wax looga qaban karo ayaan u qaadi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leenahay bulshadan waxaan leenahay maalmaha doorashooyinka nimankan argagixisada aho nabadiidka aho waxay ku dadaalayaan nambar kasta ee meel isugu yimaado ummaddan indheheeda ama caqligeeda ah inay waxyeeleeyaane waxaan leenahay aada ha loo foojignaado ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwanna waxaan leenahay hala laba jibaaro dadaalkii hala foojignaado aad iyo aadna ha loo dadaalaan leenahay amniga hala adkeeyo insha allah haddii la raalli ka noqdo ma niyad jibi doono bulshada adeegii loo haayay hadday doorasho tahay iyo hadday horumar tahay intaba waa laga shaqaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waa markii labaad oo magaalada beledweyne oo doorasho ay ka socoto ay ka dhacaan weeraro qaraxi loo adeegsaday oo dad badan ay ku dhinteen haddaba maxay uga dhigan tahay magaalo ay doorasho ka socoteen dhacdooyinkan oo kale ay ka dhacaan ayaan weydiiyey siyaasiga cabdulaahi maxamed cali sambololshe oo ka mid a dadka u tartamaya kuraasta xildhibaanada ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada beledweyne waa dhibaato magaalada waa la socotaa bilaawga doorashada dad aad u fara badanaa ku dhintay oo doorashada danaynayay ama doorashada u yimaaday ama ka qayb gelaayay ama erga ha ahaadaan ama qabaa'ilkii faraastila ha ahaadaan ama tartamayaashii ha noqdaano dad aad u fara badan laba- labaatan bulshada ayaa ku dhintay kadibna haddee kana caawa labadan isxigtaa dhacday marka hade waa culays doorashada ay wadato iyo dabcan magaalada oo la isku dayaayo in khalkhal laga abuuro si doorashada dib u dhac oo u yimaado ama marmarka qaarkood malaha sidii dadka qaarkiis ay wax u jeclaan ayayse wax u socon marka waa desperation ama ama ama ama niyad jab dadka darafyada qaarkood ka imaanaya siyaasiyiinta adiga aad ka mid tahay ee kuraasdoonka ah ee beledweyne u jooga doorashada ee maxay dareenaa oo ay idinku reebayaan ee qaraxyada noocan oo kale ah feejignaan dheeraan inaan la imaano annaguna hade wadankan mudaan soo joognay intii dhibaatadu ka jirtana waa dhex taagnaynay qof walbana waktigiisuu dhimana inaan taxadirno oon taxadir dheeraada aan muujino oo ammaankeenna aan sugno dhinaca kale ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhintay weerar maleeshiyada al-shabaab ay toddobaadkan ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho hafayeenka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dhimashada lixda ruux iyo weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho saakay aroortii afar saac iyo bar waxaa soo weeraray laba nin oo hubaysan oo argagixiso ah kuwa oo rabay inay arqaladeeyaan shaqada ka socota xaruntaas ee dhinaca mariina oo ay ku yaalaan goobo badan oo ganacsi oo ay leeyihiin bulsho soomaaliyeed oo hooyooyin soomaaliyeed ay usoo shaqo tagaan si ay arsaaq ugu raadiyaan caruurtooda balse waxaa ka hortagay weerarkaasi ciidanka ammaanka xarumaha goobtaas ku yaala waxaana si degdega ugu soo gurmaday ciidanka gaarka ah ee booliiska soomaaliyeed iyo kuwa ammaanka guud ahaan dalkaba waxaa goobtii laga difaacay labada ninoo argagixisada ahaa ee usoo baxay inay laayaan ama baabi'iyaan nolosha ummadda soomaaliyeed ee goobta ku ganacsanaysay mana jirin xero ciidan oo goobta ku taalay oo la weeraray mana jirin airbor la weeraray airborka iyo meeshaasna isma quseeyaan waxayna isku jiraan ilaa iyo saddex kilomitir marka waxaana ka hortagay ciidanka ammaanka waana lasoo afjaray goobtaas intii ay shaqaaqada socotay waxaa ku waxyeeloobay ilaa iyo lix qofood oo u badan dad rayid ah oo aan ahayn ciidamada waxaana ku dhintay labo qofood oo ah ciidamadii iyo kuwii soo weeraray goobtaas ee ay ciidanku baacsadeen ugu dambeyntiina xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si kullu cambaareeyey weeraradii argagixiso ee toddobaadkan ka dhacay hagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo magaalada beledweyne kuwaasoo mas-uuliyaddooda ay sheegatay kooxda shabaab laguna dilay dad fara badan war-saxaafadeed ka soo baxay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa lagu sheegay inay aada uga xun yihiin islamarkaana ay uga tacsiyeynayaan ehelada dadkii ku dhintay qaraxyadaasi iyagoo u rajeeyey kuwa dhaawaca ah inay si deg deg ah u bogsadaan golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku booriyey dhammaan dowlad goboleedyada si waafaqsan waajibaadka saaran sharciga caalamiga ah iyo go-aanada golaha ammaanka ee quseeya in si firfircoon ay ula shaqeeyaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha kale ay qusayso arrinkan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin khatarta al-shabaab ee nabadda iyo ammaanka soomaaliya iyo gobolka waxaana ay ku booriyeen hogaamiyaasha soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan arrimaha qaranka ee muhiimka ah oo ay ku jiraan gunaanudka hanaanka doorashada socota la dagaalanka argagixisada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bini-aadanimo ee ka dhacaya soomaaliya dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo barnaamijkaasi inala socodsiiyey gabardhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha balse tiro badan oo dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalka switzerland ayaa sanadkan ka qalin jibiyey dugsiyada lagu barto xirfadaha lagu shaqaysto arrintan ayaa hoos u dhigtay shaqo la-aanta warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan dalka switzerland ayaa dhallinyarada muhaajiriinta ah ee ku cusub waddankaasi waxa uu u fidiyaa barashada xirfadaha shaqo si ay u helaan fursado ay ku shaqaystaan qaar ka mida dhallinyarada soomaalida ah ee sanadkan ka qalin jibisay dugsiyada xirfadaha ayaa u waramay v o a bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khadar cismaan xasan ku dhashay kuna barbaarmay degmada afladu soomaaliya haddana ku nool waddanka switzerland gaar ahaan gobolka suurakh xirfadda dhameeyey waa cook ama kuukhangishtelti afka qalaad lagu idhaahdo waxay ku qaadatay muddo laba sana ah alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh ii suurtageliyey inaan maanta dhammaysto aad baan ugu faraxsanahay maantana waxaan u taaganahay inaan noqdo qof isku filnayaashiya gaadha oo nafsadiisa iyo dalkiisa dadkiisa hoomaareeya waxaana rajeynayaa inaanan halkaa ku joojinayn dadaalkayga halkaa kasii wado oon sii kordhiyo siina laba jibaaro ummadda soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa ama ku dhiirigelinayaa inay qurbaha joogo waxaan ku dhiirigelinayaa inay dadaalkooda iyaguna halkaa kasii wadaan inay qurbaha aqoonba lagala tagaan inay aqoon kororsadaan si maanta ay dalkooda iyo dadkoodaba wax ugu qabtaan
ani magacayga waxaa waaye axmed shaakir waxaan imaaday wadankan dhamaadka oo winterka laba kun iyo lix iyo toban waxaa ku dhashtay muqdisho waxa waaye wadankan markaa imaaday waxaan bartay luuqada jarmalka waxaan bartay ku dhameeya halkan dugsiga sare kadibna waxaan bilaabay mihinad oo oo lagu shaqaysto oo la baranayo oo laba sano laba sano soconayso business ahayd sida businesska looga shaqeeya iyo supermarketyada labadii sano markay ii dhamaatay waxaa ku daray laba sano kale oo oo ayadana aan mihnada aa soo baratana haddana aad si hoose haddana usii baranaysid labadaas sano oo kusii daray waxay iga dhamaan doontaa insha allah laba bil ama saddex bil kadib samarka sida qorshaysan insha allah markay iga dhamaato laba jidaa ii furnaan doonta oo ah in oo mihnada aan soo bartay anoo ku faraxsan inaan ku shaqaysto laakiin jidkaas waxaa igaga sii muhiimsan oo insha allah aaba rajeyna isbuucan iska diiwaangeliyo afar sano iyo bar kale oo mihnada haddana aan hore usii soconayo oo waxay dhahaan waxbarashada heerka sare oo businesska h f wadankan ay ku dhahaan insha allah waxa waaye dhiirigelin badan waa haystaa oo oo dhinac walba haddii xagga familka noqoto iyo dad badan rool model ah oo wadankan jooga oo soomaali ah oo ayagana hore wax u qabsaday oo jidka ay mareen jid fiican ah oo aan arkayno marka alxamdulilah aada ugu faraxsanahay nolosha meeshan oo swiiska jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka switzerland ayaa soo dhoweeyey dhallinyaradan cusub ee ka faa'iidaystay fursadaha ka jira waddankaasi sida uu faahfaahinayo mustaf xaaji goobdoon oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida soomaalida dalka switzerland ayaa waxaa muuqata inay samaynayaan horumar weyn switzerland oo ka mid ah waddamada yurubta dhexe ayaa waxuu kaga duman yahay waddamada kale soomaalida deggan intooda badan waxay bartaan mihnado ay ku shaqaystaan oo xagga farsamada ah kuwa ayaana u saamaxay inay soomaalida ay noloshooda dabaraan iskuna filnaadaan halka qaarkoodna iminka ay ka baxayaan jaamacadihii dhallinyaradii xilliyada ugu dambeeyey yimid ayaa waxay hormood u noqdeen inay ku daydaan kuwii ka horreeyey kuwaasoo u saamaxay inay waddankan ay la qabsadaan waxna ka bartaan sanadkan wuxuu noqonayaa sanadka ugu badnaay ee dhallinyaro soomaaliyeed rag iyo dumar iskugu jira oo miinadaha waxbarashada dhammeeyey ay u soo shaqo tegi doonaan xarumaha kale xarumaha kale ee shaqooyinka jaaliyadda switzerland ayaa sanadkan aad u soo dhoweeyey horumarka ay sameeyeen iyo dadaalka dhallinyarada soomaaliyeed ee halkan degan switzerland waa ka duwan yahay waddamada kale mana jirto shaqo la'aan baaxad weyn oo haysata dhallinyarada taasna waxaa u saamaxay mihnadda waxbarasho ay kaga duwan tahay waddamada kale ee yurub
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayey haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qaba dhambaalka ugu horreeya dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan waa tahaniyad waxaana halkan ka diraya yonis maxamed ismaaciil bogba ayuu ku magac dheeryahay ciise aweys xaaji c r samar ayuu ku magac dheer yahay iyo asad maxamed cabdi maxamed cadey suuley baa la yiri iyo axmed maxamed muuse shiino mahad ciise ziya iyo cabdiraxmaan aadan salaad iyo aadan aweys faarax iyo cali xasan cali iyo xasan maxamed muuse baraawo baa la yiri iyo caaisho cabdulqaadir axmed iyo faadumo maxamed faarax iyo hooyo khadiijo cali cadow hooyo bahajo cumar shukri iyo cumar faarax maxamed iyo maxamed xasan nuur kafiifo baa la yiri iyo deeqo aadan nuur waxaa kaloo dhambaalka ku jirta hooyo luley iyo jaylaani iyo abe daahir ziya cismaan zaynab saalax maxamed iyo bashiir cali daahir caanaboore iyo cabde aadan nuur dhambaalka waa laga buuxaa ballan sii wada intaan kari karo iyo axmed aadan nuur iyo maxamed ibraahim amoore shukri cali daahir cabdulqaadir maxamed iimaan shukri abuukar qoorgaab maxamed mukhtaar cabdulle iyo iisho faarax macow iyo cali maxamed warsame dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duubanaya tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda ciise daahir ziya baa la yiri iyo saciido aadan nuur oo ku aqalgalay caasimadda hirshabeelle ee jowhar baa la yiri gaar ahaan xaafadda kulmis ducada waa xaggiina baa la yiri arooskaasi allaha ka dhiga midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaalkana waxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo xaaji iyobarow hooyo nuurto xaaji iyobarow aabe ibraahim axmed iyobarow iyo xaaskiisa koosh cusbaan iyo caruurtooda maxamed axmed iyobarow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xaliimo maxamed axmed iyobarow iyo caruurteeda axmed ibraahim iyobarow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdi qoorey xaaskiisa iyo caruurtooda iyo siciide islaweyn zaare islaweyn faa'iize islaweyn dhammaan dadkaasna waxay hambali u dirayaan suheeb maxamed mukhtaar iyo sagal daahir xaaji xasan oo bishan sagaal iyo tobankeedii meherkooda iyo aqalgalkooduba uu ka dhacay dalka ingiriiska lester waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenahay allaha ka dhigo arooskaasi kii ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo ee bana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee aan idiin haynana waa heesta halkudhageedu yahay aan wada dhammayno waxaa wada qaadaya cumar xasan rooraaye iyo khadra daahir waa tahay codadka khadra daahir iyo rooraye intaas haddaannu ku dhaafno dhinaca dhambaalada mar kale ibraahimo dhambaalkana waxaa noo soo diray hooyo siciido sheekh aadan iyo hindiyo dhaqane iyo ibraahim maxamed diirow iyo maxamed aadan cadow iyo macalin saciid yuusuf ibraahim isaaq dhurey iyo aadan kuulow ibraahim jacfar maxamuud macalin iyo bilow maxamuud macalin xasan cali sheekh maxamed macalin cabdi iyo yasmiin ibraahim cabdiraxmaan cali imaan salaamo maxamed cabdulaahi cabdicasiis maxamuud cabaas liibaan aadan xasan iyo dhammaan asxaabta waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan faadimo xuseen aadan iyo xuseen maxamed xasan oo gabarh ugu dhalatay tulada daarusalaam ee gobolka jubbada hoose gabadhaas oo loo bixiyey najma xuseen waxaan leenahay najma soo weyna u noqotii waalidkee dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray ciise aweys xaaji c r ayuu ku magac dheer yahay asad maxamed cabdi maxamed caday suuley axmed maxamed muudey shiino mahad ciise ziy cabdiraxmaan aadan salaad iyo aadan aweys faarax iyo cali xasan cali iyo xasan maxamed muuse baraawe iyo caaisha cabdulqaadir axmed iyo faadimo maxamed faarax hooyo khadiijo cali cadow iyo bahajo cumar shukri iyo cumar faarax maxamed iyo maxamed xasan nuur wuxuu ku magac dheeryahay khaliifow mise waa inaayihiisa waa maxamed xasan nuur khaliifow waayahay deeqa aadan nuur iyo hooyo luuley jeylaani iyo aabe daahir ziye cusmaan iyo seynab saalax maxamed iyo bashiir cali daahir caanaboore cadde aadan nuur iyo axmed aadan nuur iyo maxamed ibraahim amoore iyo shukri cali daahir iyo cabdulqaadir maxamed imaan iyo shukri abuukar qoorgaab iyo maxamed mukhtaar cabdulle iyo iisho faarax macow iyo cali maxamed warsame dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosada ciise daahir ziye iyo saciido aadan nuur oo ku aqalgalay caasimada hirshabeelle ee jowhar gaar ahaan xaafada kulmis ducada waa xaggiina baa layiri arooskiina allaha ka dhiga midkii loo ay ayaan leenahay ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caano gabaryo caano aamiin dhambaalkan waxa uu noogu yimid jaamac maxamed xirsi iyo qadar awjaamac meeyarka magaalada daroor jimcaale ibraahim sraad iyo waxay yidhahdeen mubaarak cumar muuse gelin iyo suxufi yuusuf cabdi xodey cabdicasiis ismaaciil ibraahim waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay tahniyad farxad leh gaarsiiyaan cabdisamed ibraahim sraad iyo hibaaq jaamac madadaal oo meherkoodu uu ka qabsoomay degmada daroor ee dowla degaanka soomaalida ethioobiya waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo meerkaasi mid idin horseeda guur kheyr qaba aamiin ayaan anugula leenahay markana dhegeystayaal waxaan idiin soo xulaynaa heesal ku dhigeedu yahay basra waxaa qaadaya fanaanka siciid xasan siciid tom
anigo
waa tahay inaad u bogteen ayaan filayaa heestaasi ibraahim bal dhinacii dhambaalada mar kale ku noqon waxaa dhambaal uu nooga yimid hooyo saciido sheekh aadan hindiyo dhaqane ibraahim maxamed yarow maxamed aadan cadow macalin saciid yuusuf iyo ibraahim isaaq dhurey iyo aadan kurow ibraahim iyo jacfar maxamuud macalin iyo bilow maxamuud macalin iyo xasan cali sheekh iyo maxamed macalin cabdi iyo yaasiin ibraahim cabdiraxmaan cali imaan salaamo maxamed cabdulaahi iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan injineerka iyo liibaan aadan xasan waxaana ay dhammaantood halkan ka hambalyaynayaan faadumo xuseen aadan iyo xuseen maxamed xasan oo gabar igu dhalatay tuulada daarsalaam ee gobolka jubbada hoose ay leeyihiin allah ka dhigatiisoo weynaata gabadhaas uu loo bixiyey najma xuseen dhammaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray cusmaan baariyow xasan iyo khayrto baariyow xasan iyo taaja baariyow xasan iyo safiya baariyow xasan iyo nasrudiin abuukar xasan cabdinaasir jacfar sheekh iyo yunis isxaaq aadan iyo cabdulqaadir maxamed aadan iyo yuusuf maxamed abuukar iyo cabdulfataax cidruus xuseen iyo hooye xabiibo isaaq maxamed dhammaan asxaabtan aan soo sheegnay oo dhan baa la yiri halkan ay dhambaalkan ku wada qoran waxay taaniyad dhalasho wada u marinayaan maxamed baariyow xasan iyo saba abuukar xasan oo dhowaan gabar ay ugu dhalatay degaanka cawjabe maaliyo degaanka waa degaanka cawjaba ee gobolka shabeellaha hoose marka waa cawjaba waa degaan igu cusub gobolka shabeellaha hoose ku yaala waxaan leenaha bay yidhaahdeen gabadhaasi soo barbaaroo noqo tii anfacda waalidkeed dalkeeda iyo diinteeda baa layidhi annaguna waxaan leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu u haynana waa heesta halkudhageedu yahay ladan waxaa qaadaya fanaanka xuseen mayraale
waxaa dhambaal uu noogu yimid hooyo salaado maxamed maxamed iyo hooyo calaso muumin iyo hooyo shiriyo maxamed hooyo axado maxamed iyo hooyo qaali maxamed iyo hooyo nuuriyo xuseen hooyo deeqo axmed xuseen hooyo hibo xasan nasteexo maxamed diiriye farxiye maxamed diiriye rashka maxamed diiriye faadumo maxamed diiriye iyo rayaan cali maxamed akraam cali maxamed iyo ayman cali maxamed foos maxamed aadan gaaran yuusuf faarax iyo caasiyo yuusuf faarax waxaana ay dhammaantood taanid gaarsiinayaan aabe cabdi maxamed maxamed salaad iyo hooyo deeqo axmed xuseen oo gabar ugu dhalatay beled xaawo gobolka gado waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhigo tii soo weynaata waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta heesta afraad een dhegeystayaashan usoo qabanayna waa cuddoon waxaa qaadaya cabdihani xaashi
sideedaba cudooney casarkan isfaraniyo caawadana joogaba sideedaba cudooney casarkan isfaraniyo caawadana joog
alfidisaudugana naftoye ay ku alfidisaudugana naftoye ay ku
haddan ceeri gaabiyo ama caabud waqtago cidigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah casho ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaa dhammaantiin meel kastoo joogtaan aan idin leenahay nabadgelyo sideedaba cudooney casarkan isbaraniyo caawadana joogaba caqligaad cajabiso waxaa tahay dheer hor iyo ubax caynbaacayo cidhifyada hareera cadceedii ka hayso
alfidisaudugana naftoye ay ku
waxaa tahay ceer hor iyo ubax caynbaacayo cidhifyada hareera cadceedii ka hayso
alfidis تعودكنا النفط أي كوعي haddaan ceeri gaabiyo ama caabud waqtago xidigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro calafkuna adooga waana cabdilmahdi cabdilmahdi haddaan ceeri gaabiyo ama caabud waqtago xidigaygu kuma tiro caqligaygu kuma jaro calafkuna adoo helay waana cabdilmahdi cabdilmahdi sideedaba cuddooni caqligaaga wacaniyo samir samirkiyo cibaadada sideedaba cuddooni caqligaaga wacaniyo samir samirkiyo cibaadada adiga ku caano sinaan caadil jecelo ciddii aad la jeer tahay sharaf kugu caddeeyeen alla ku caloolsami rabbi ceebta kaa dhowr oo ciil kuma bado adiga ku caano sinaan caadil jecelo cidiyaadla jaartahay sharaf kugu caddeeye lanna ku caloolsamey rabbi ceebta kaa heestaasina dhegaystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiiyeen daanduray iyo caasho cuud waxaa sidoo kale ugu dambeysay idaacaddeenii wargalabta iyo wararka v o a oo idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa naga caawiyay ismaaciil xuseen farjar tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo kuma jaro calafkuna adoo helay waana cabdilmahdi cabdilmahdi sideedaba cuddooni caqligaaga wacaniyo samir samir